waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
kaaliyaha wasaaradda foreign affairs and trade matt thistlethwite ayaa sheegay in uu ra-iisul wasaare anthony albanisi rabo inuu toddobaadkan gudihiisa telefoon kula hadlo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday in ay maantadan kordhinayso gargaarka la siiyo gaasa oo ay gaarsiin doonto labaatan milyan oo dollar markii kumanaan qof oo bannaanbaxayaal ahi ay ka tallaabeen buundada sydney harbor bridge shalayto iyaga oo muujinayay cabashadooda ku saabsan dagaalka sii socda ee gaasa premierka new south wales chris mins ayaa isaguna sheegay in aanu qoomamaynaynin go'aankiisii uu ku diidanaa bannaanbaxa lagu sameeyey buundada guudkeeda isaga oo sheegay in ay badbaadada dadweynuhu ka mid tahay shaqadiisa ciidanka difaaca austraaliya ayaa in ka badan toddoba kun oo qof lagu kordhiyey ciidankooda joogtada ah sannad maaliyadeedkii ugu dambeeyey ee laba kun afariyo toban iyo laba kun iyo shan iyo toban waa tiradii ugu badnayd ee sannadkiiba lagu daro ciidanka difaaca muddo ka badan shan iyo toban sano iyadoo sidoo kale heerka dadka ka tegaya shaqada uu hoos u dhacay toddoba dhibic sagaal boqolkiiba oo ah heerkii ugu hooseeyey tobankii sane ee lasoo dhaafay iyadoo lagu jiro toddobaadka qaranka ee dadka lumay ama dadka lala yahay ayaa booliisku ka codsadeen dadweynaha in ay soo sheegaan wixii macluumaad ah ee ay ka og yihiin dadka maqan toddobaadkan oo hadda soddon iyo toddoba jirsaday ayaa diiradda si gaara loogu saarayaa laba kun iyo toddoba boqol oo qof oo muddo dheer maqnaa guddiga wax soo saarka austraaliya ee la yidhaahdo productivity commission ayaa soo bandhigtay tallaabooyin dhowr ah oo lagu xakamaynayo isbeddelka cimilada si loo horumariya bay yidhaahdeen wax soo saarka austraaliya hay-addan madaxa bannaan ee la talisa dowladda ayaa sii daysay laba ka mid ah shan warbixinood ka hor shir weynaha dowladda federaalka ee dhici doona dabayaaqada bishan agosto kaas oo diiradda lagu saarayo koruqaadidda heerarka wax soo saarka ee hoos u dhacay iyo kobcinta dhaqaalaha xamaas ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay kala shaqayso laanqayrta cas sidii gargaar loogu gaarsiin lahaa maxaabiista ay ku hayso gaasa haddii ay israa'iil fuliso shuruudo gaar ah hadalka xamaas ayaa yimi kadib markii ay baahiyeen muuqaallo muujinaya maxaabiis israa'iiliya oo ay xaaladooda jireed liidato taas oo dhalisay cambaarayn xooggan oo ka timi dalalka reer galbeedka xamaas waxa ay sheegtay in wadashaqayn ay la yeeshaan laanqayrta cas ay ku xidhnaan doonto in israa'iil si rasmi ah u furto marinno bini'aadninimo islamarkaana ay joojiso duqaymaha cirka marka la qaybinayo gargaarka warkii maantuna intaas ku dhan yahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali